weliba dareerana wacyigelinka eedan sidii markaase yaalonku horseeda lahaya dhibaatooyinka dhallinyarada markaase iyo kula kulmayan ah walyaabo maanka dooriyowa gaar ahaan taabuu iyo weliba cirbado longorodow taraama doolka taas oo saameyn weyn kuwalidayta dhallinyarada ka nool ah magaalada baydhabo iskuulaadka iyo goobo kaleed waliba markaasay ku dareeranaa wacyigelinka eedan sidii markaasay lanku horseeda lahaya dhallinyarada isticmaalaasa daraagiska gaar ahaan taabuug iyo weliba taraama doolka dhakhtar faaney waliba use ku mid ee dhakhaatiirta magaalada baydhabo waliba use sharaxaada kubiyaya dhibaatooyinka la kulamo koraa isticmaalka taabuud iyo weliba cirbado taraama doolka uuse oona sheegay in markaasaya taabuuda laku dhaxalo kora dhibaatooyin badan oo markaasaya kuwinta cudurka longordowa kansarka kaas oo kadhiyawa intan dhexayta ilko ay weliba faroorto meele markaasay la saarawa taabuuda saas oo kale waliba uuse sheegay cirbado talaama doolka olanka talgale dadka hadeerow xanuunada ama iskaleda ee dhibaatada wiin qoban in markaasay lan isticmaalo gaar ahaana xiliga dhalmada oo markaasaya hooyooyinka la durowa waliba uuse sheegay haddii hada use isticmaala taraama doolka ini markaasay hadhow haddii iswaldeera ee saameyn wiinka waaladaasa dhibaatadaasay oo weliba usankaraana korshe ini lakuduro cirbadaasay taraama doolka haddaba ko dhakhtar faaney ormoosa sharxadda kubiyowa
intaas kadib waxaan raba maanta inaan ka hadlo dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada ku nool gobolka baay inaba xigiisa waayadan dambe waxaan aragnaa kiisas kala duwan oo dhallinyaro ah xanuun kalama qabaan jermis kalama qabaan laakiin ayagaa gacmahooda isu sameeyey waxay isticmaalaan daawooyin loogu talagelay qof aada u xanuunsan in lagu micnaha lagu seexiyo ama xanuunka loogu baabi'iyo ayagoo normal ah oo jirkooda fiyow oo maskaxdooda si fiican u shaqaynayso waxay isticmaalayaan daawada loo yaqaana tramadol tramadolku waxa weeyaan waa xanuun baabiye aada u adag waxaana loogu talagalay dadka xanuun dartiis la seexan waaya manaha aada u xanuunsan gaar ahaan dadka beerka ka jiran oo aada u xanuunsan dadka dhaawacyada culus gaaray ayaa loogu talagalay laakiin qofyow hadduu isticmaalo daawadaasi waxay joojinaysaa shaqada jirka uu qaban lahaa maskaxda shaqaday qaban lahayd ay joojinaysaa kadib qofku wuxuu bilaabayaa inuu la qabsado adaptation uu la sameeyo kadib hormoonaadkii ay soo saari lahayd maskaxdii ama jirka uu soo saari lahaa howlgab ay noqonayaan dhibaatooyinka ay dhalin karto daawada sida qaldan loo isticmaalo afka qalaad waxa lagu yihahdaa drag abuser daawada haddii si qaldan loo isticmaashid ayadana micnaha dhibaatay ku keenaysaa iyo khataraad badan khataraadka ay keeni karto waxaa ka mid ah xibnaha taranka inay dhibaatayso oo qofka uu taran yeelan waayo lamid a dhammaantoodu waxay la kulmaan xanuunaad khatar ah oo intooda badan daawo aan lahayn beerkaa dhibaato gaarayso keliyihii ayaa dhibaato gaarayso wadnihii ayaa dhibaato gaarayso okay taranka laftigiisa dhibaataa gaarayso qofku micnaha ma tarmayo oo waxaa weyaan xagga dhalmada laftigeeda culeys baa ka fuulaya marka mar walba waxaan leeyahay insha allah bulsho ahaan ma wanaagsano shaksi ahaan ma wanaagsano dhalinyaro ahaan ma wanaagsano hadda adduunka waxaa lagu tartamaa teknolojiyada casriga fikir fikir la imow waxaa weyaan waa fikirka uu gadmaya maskaxda in laga shaqaysiyaa loo baahaya maskaxda fikirayso oo wax soo saarka leh waa maskaxda freshka ah aan isticmaalin wax daraagis ah daraagiska waxaa loogu targalay dadka waalwaalan in lagu dejiyo qof yow haddii daraagiis loo isticmaalo wuxuu noqonayaa qof waalan cagsiaad u shaqaynaysaa marka waxaan leeyahay aan la jaan qaadno adduunyada qaybeeda kala duwan ku tartamayso teknolojiyada wax soo saar ha la yeesho hal abuur ha la yeesho ha la fikiro waxbarashada ha lagu mashquulo waxaan leeyahay insha allah mar walba idan leeyahay ad ku dhiirigelinayaa inaad ku dadaashaan waxbarashada iyo fikirka iyo wax soo saarka